kulanku lakadaha furaaye madalle la taladowka bulshada ee maqaamka muqdisho iyo xuquuqda gobolka banaadir yaweeba ha ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka gobolka banaadir odayaalka dhaqanka culimmada dhalinyarada hanraabta iyo hormuudka ururada bulshada soomaaliyeed madallo uu safuri guddoomiyaga gobolka banaadir waana edoga magaalada yuusuf xuseen jimcaale madaale ya sheegay in madallunya bilow un eta sidii bulshada ka dhaqan gobolka banaadir iyo un hele lahaayeen xuquuqdiyo matalaada islamarkaasina iyo unku go-aan unku deeri lahaayeen nooca iyo nagadaasa maqaamka caasimada muqdisho oo akhyaartaan halkan fadhido soomaalida xitira gunigeedkumu soo wada aruurto laakiin annagoo xigmaddiinni iyo kaashanayno ayaan rabnaa haddii ilaa idhaahdo inaan la goob tagno sida uu ka dhawaajinayo walaalkay shaatix ama cid kastaba ay ka dhawaajinaysay caasimaddaani waata hadda saddex noola soo bandhigay caasimad federaal ah oo sida washington iyo kale iska ah oo waxaba yaraatay matalaad ah iyo wax weyn aysan lahayn iyo caasimad dowlad goboleed ku dhex taallo iyo dowlad goboleed iyaduba caasimada ah saddexdaas option ayaana hor taallo mid isagu waa midkaan ka dagaalamayno diidannahay waxaan u soconnaa tii xuquuqda ay ku kasba laheeday banaadir oo banaadir doorkeedii banaadirtii la duugay in godka laga soo baxshaa la rabaa banaadirtii lagu tiiqtiiqsaday in maxaa la rabaa boorka laga jafo banaadir oo bannaanka taallo oo matalaadeedii leh oo doorashadeedii wadato oo maamulkeeda iyo dooranayso oo xuquuq leh ee state ah anagu dalka federaal uma doorin federaal dadku ayagaa qaateen laakiin haddii taladaynu ay taha federaalba waa la iska dhaafi lahaa madalunya ee tooqeybo bulshada ee gobolka banaadir iyo unku doodo doonaan hanaanka xulashada ee maqaamka muqdisho iyo xuquuqda bulshada gobolka banaadir si talooyinka hankubaha madaluun lanka gudbi guddiyada shalgadisan ee dastuurka maadaama baarlamaanka uusa dhowaan gudagala doono doodalka eedan walku bedelowka cutubka shanaad ilaa iyo sagaalaad ee dastuurka federaalk soomaaliya